kulankan oo lanku dowhaye sidii lanrooji lahaye olaadaha ku usboonaatay xadka iyo wadaagan gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo geeka kudhihi magaalada muqdisho odayaal dhaqameed iyo walgorodka kashiri muqdisho waybayo kabaaqena in beelo walaalaga ee dagaalka ka dhex marahay lamadaas deegaan ee andhexayta hiiraan iyo shabeellada dhexe iniyo olaado roojan dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka hirshabelle yaanka baaqaga iniyo galankujeysidan sidii lanrooji lahay olaada aana ku mida odayaalka yaa goobta ku hadalay ujeeddada laysugu wada maanta waxay ahaaday dagaalka ka socda dhulkan la yidhaahdo shabeellada dhexe hiiraan oo calaag dhulka la yidhaahdo ka socda oo ayaanta dad walaalo ahoo isdhalay islaana dhashay isla deris ah oo isla deggan oo ay wax kasta ka dhexeeyaan oo si aanna ku habboonayn ayaanta laga soo sheegaayo isdilaaya ayaan ujeedinaynaa baaq walaalnimo oo leenaha walaal ayaana iska keeni dileedina ee joojiya xabadda dhexe iyo tan stateskaba waxaan leenaha ha soo baxaano ha ka qayb qaataano kala celinta dadka ha yidhaahdaano kala jooga dadka waxgaradka ha imaadiino dowladoona dhexa ha ogaato ha soo baxdo midda goboleedkana dadka walaalkaa oo deriskaa oo aftiga iyo adeerka isu ah oo deegaankaas isla deggan oo xaqi walaalnimo isku leh oo xaqi derisnimo isku leh oo xaqi islaamnimo isku leh dagaalka ka dhex dhacay in la joojiyaan ku baaqaynaa walaalayaal dagaal wiilkuma dhasho ee wiilaa ku dhinta waxa laga helaaya dagaal sokeeyana waad garanaysaan